wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay tobabar loo qabanaya qaar ka mid ah ciidanka asluubta jubbaland tobabarka ayaa inta uu socdo waxaa lagu baran doonaa kala soocidda iyo weliba kala saaridda iyo qiimeynta khataraha maxaabiista tobabarka waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda jubbaland iyo taliyaha ciidanka asluubta jubbaland iyo qaar ka mid ah ciidanka asluubta jubbaland oo tobabarkaasi loo qabanayay ugu horreyn agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland sharmaake abshir maxamed ayaa ka warbixiyey inta uu socon doono tobabarka isagoona ciidanka asluubta ee tobabarkaasi loo qabanayo kula dardaarma inay ka faa'iidaysan tababar socon doona muddo saddex cisho ah oo ku saabsan kala soocidda iyo kala saarista iyo qiimeynta khataraha xabsiyada sidaa ula socotiin wasaaradda cadaaladda waxay jihda gelinaysaa ama waxay xooggii saareysaa tayeenta ciidanka asluubta tababarkan ma ahan mid bilow ah wasaaradda hore waxay usoo qabatay tababaro kala duwan oo ay u qabatay saraakiisha ciidanka asluubta ilaa ku dhawaad boqol saraakiil ciidan ah annaga ka wasaarad ahaan waxaan waajibna u ah in ciidanka asluubta aan tayeeno xirfadoodna kor aan u qaadno saa ula socotiin jubbaland waxaa laga hirgeliyay xabsi cusub oo kaasoo dabeeli doona baahiyaha xabsiyeed ee ka taagan deegaanka saa awgeed maadaama xabsiga cusub jubbaland hirgelisay waxaan rabnaa tababarkan in uu noqdo mid xirfad u leh saraakiisha ciidanka asluubta iyo mid dhowri kara nidaamka cadaaladeed iyo sareynta sharciga ee xuquuqda maxaabiista dhanka kale taliyaha ciidanka asluubta jubbaland maxamed caaqib xirsi ayaa isna waxa uu ka warbixiyey ujeedka tababarkaasi loo qabtay waxaa maanta meesha inoogu furmaya tababar saddex cisho soconaya oo ah saraakiisha ciidanka asluubta kala soocidda iyo kala saaridda maxaabiista khataraha ka yimaada tababaradaasoo soo socday siina socon doona insha allah ayaa maanta meesha noogu furmahaya waxaan oga mahad celinaya ciddii soo abaabushay dhammaan wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha u n taba mahad celin kadib kadib waxaan rabaa insha allah ciidanka inay tababarkooda ay sii wataan oo muddoba ay soo wadeen waxaa laydin barayaay waa inaad horumarkiina iyo ummaddiina u faa'idayseen baa la rabaa horumarkiina ummaddiina iyo maxaan ku dhahay waajibka aada leedihiin inaad gudataan baa muhiimad tahay oo dowladdu intaas iyo u n tuba isu kaashanayaan shaqada aan hayno unbaa midho dhalkeeda laydinka rabaa waajibkiina inaad gudataan xabsi cusub baa la dhisay maxaan ku dhahay maxaabiis baa soo haysay intaasoo sano ruuxaan hadda haysan ilaa dhowr toban shahaada waa yaryahay saan aaminsanahay dadka badi marka khibradihiina inaad ku tagrifashaan baa la rabaa waxa laydin barayana aada u gudbisaan kuwa aan kasoo qayb gelin cashirka idinka dambeeya qolina saraakiisha aada u gudbisaan baa laydin barahaya insha allah waajibkiina ku gudataan